runtii waa dhibka ugu daran oo dhaqaalaha markii la dhaan haysto waana meelaha ugu daran oo runtii oo dhibka ka jiro saa la socotaba galmudug waxay ku taalaa dhul foora ah dowladihii hore oo dalka jirayna wax badan deegaanadaas kama qabanin international communitiga iyo waqtiyadii dagaalada sokeeye iyana waxba kama qaban duruufo jiro awgeed ayadoo xuduud ku taalo dadka kasoo jeedo xoogaa la eedeeyo waxyaabo badan ayadoo markaas aan lagu degdegin amni ahaan ayadoo markii hore burcadbeed badan iyo shabaabkii waxyaaba badan ee halkaas ka jireen waxyaabahaas oo dhan waxay keeneen in dhaqaalo badan oo sameysha jirin dhaqaale annaga haddana soo gala oo toos ma jiro dhaqaalaha aan wax ku wadno waa wax yaryar oo kontaroolada jidadka yaala aan ka helno iyo lacag boqol konton kun oo dowladda dhexe bajad ahaan noo siiso oo runtii aan waxba ahayn keliya runtii iyo wixii kaloo duruufo jeebkeenni aan ka helno iyo habkii kale waxaan isku maareyn karna aan ka helno runtii askarta galmudug mushaar la taaban kara ma qaataan iyo waqti sax ah ciidamada galmudug waa waxyaabaha keena amni la-aanta iyo duruufaha iyo dhibka iyo keenaya ka mid tahay xildhibaanada sidoo kale mushaar la sheegay wax la sheegay ma qaataan inta badan waa waxyaabaha dhibka keena oo buuq iyo qeylada iyo sooxanka waday ka mid tahay wasiirada sidoo kale